wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan ayaa mashiin leydh ah ku wareejisay maamulka isbitalka guud ee degmada bari gubadle ee gobolka howda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada bari gubadle iyo kan degmada howda ayaa goobjoog ka ahaa madasha agabkan lagu wareejinayay axmed dirir agaasimaha waaxda dabagalka mashaariicda wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey mashiinka leydhka ah ee lagu wareejiyey maamulka isbitaalka maanta waxaan halkan aan keennay mashiinkii weynaa dhowrlaatanka kebia loogu talagalay hosbitaalka beligubadle mashiinkaas oo ay wasaaraddu kusoo wareejisay hosbitaalka aan anaguna maanta soo gaadhsiinay waxaan rajaynaynaa inuu wax badan ka bedeli doono habka dabka ee hosbitaalka uuna ku filan yahay kabasiti ahaanna uuba shidi karo magaaladao dhanba uu shidi karo kaas waa mashiinka waxaan rajaynaynaa inay si fiican uga faa'iidaystaan saliidihiisa iyo sbeer baarkiisana ay u ilaaliyaan mashiinkaas oo ay wasaaradda biyuhu ugu daaqday hosbitaalka magaalada beligubadle waxaa kale oo weheliya qalab solar system ah oo dhammaystiran oo shidi kara hosbitaalka magaalada beligubadle waxa uu ka kooban yahay solar paneliskii invertarkii iyo bayteriyadiisii kaydinayey la shidanaya xilliyada habeenkii marka ay tahay
cabdixakiim maxamed maxamuud agaasimaha isbitaalka degmada bari gubadle ayaa ka mahad celiyey agabka la gaarsiiyey mar hore waxaan umahadnaqayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iskuukaan keenay goobtan mar labaad waxaan umahadnaqayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo jishinkan inoogu deeqay kuna wareejiyey wasaaradda caafimaadka oona hore ula soo wareegnay waxaa maanta intii soo raaca solar system dhammaystiran oo uu shakhsi inoogu deeqay ilaahay miisaanka xasanaadka ugu dare injineer axmed diriir oo ka tirsan wasaaradda biyaha agaasimana ka ah waxaan leenahay agaasime ilaahay miisaanka xasanaadka kugu daro aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaad soo gaarsiisay waa dadkaagii iyo deegaankaagii baad wax ugu deeqday insha allah bismillaahi kariim khayr badan baan kuu rajaynayaa waxaan halkan kaloo uga mahadnaqayaa dhakhaatiirtii lacagta u ururiyey si ay jiin u soo iibiyaan si kastaba mashiirka leyrka ah ee lagu wareejiyey isbitaalka guud ee degmada bari gubadle ayaa ka qayb qaadanaya habsami u socodka shaqada isbitaalka